إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada hadduu alla qadaro saaka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah shan ruux oo ay ku jirtay hooyo iyo laba carruur ah oo ay dhashay ayaa ku dhintay madaafiic ciidamada shisheeye ay ku garaaceen deegaan hoostaga degmada jannaale ee shabeellaha hoose askari ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu dilay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka muqdisho walaayadda islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa dowro u soo gebagabaysay in ka badan boqol ruux oo muwaadiniinka ah masaajida degmooyinka wilaayada khilaaf soo kala dhexgalay kawaanleyda muqdisho iyo dulaalada ayaa sabab u noqday inuu sare u kaco qiimaha la iibiyo kalluunka iyadoona hilibka geela la waayey jamciyadda samafalka al-ixsaan ayaa in ku dhow boqol qoys oo masaakiina raashin ugu qaybisay deegaano hoostaga degmada baraawe ee shabeellaha hoose dowladda kenya ayaa xirxirtay ku dhowaad saddex boqol oo raga kadib tacaddi lagula kacay haweenay darawladahay إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkiioo faahfaahsan shan ruux oo ay ku jirtay hooyo iyo laba carruur oo way dhashay ayaa ku dhintay madaafiic ciidamada shisheeye ay ku garaaceen deegaan hoostaga degmada jannaale ee shabeellaha hoose haashim cabdinaasir ayaa ka waramaya ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ayaa shala gelinkii dambe dad shacaba ku laayay deegaanka siigaale oo u dhow degmada jannaale ee gobolka shabeellada hoose ciidamadan oo ka soo baxay jannaale ayaa si bareera waxay madaafiic ugu garaaceen deegaanka siigaale sida ay sheegeen dadkii goobjoogga ahaa waxaana duqeymahaas ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed inta la xaqiijiyey waxaa madaafiicda ay ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ku garaaceen deegaanka siigaale ku dhintay shan ruux oo ay ku jirtay hooyo iyo laba carruura oo ay dhashay halka dadka ku dhaawacmana ay kor u dhaafayaan toban ruux mustaf muuse cumar wuxuu la dhashay faadumo muuse cumar oo iyada iyo laba carruur oo ay dhashay ay ku dhinteen hoobiye ku habsaday guri ay ku sugnaayeen wuxuuna idaacadda islaamiga alfurqaan uga warramay sida ay wax u dhaceen mustaf muuse cumar xasuuq baana noo geed dadkii dhintay waxay ahaayeen maaragtay gabar iskoo isku abaan nahay oo la yidhaahdo faaduma muuse cumar iyo laba carruur ay dhashay saddex carruur oo kale isku meel ay ku dhinteen hal guri ay ku jireen isku meel ay ku dhinteen hoobiyaa kusoo dhaca hoobiye gabadha aniga duqanta ku dhimatay waxay ahayd soddon iyo saddex jir gabadha maaragtay waxay leedahay ilaa iyo maaragtay toddoba carruur ay leedahay had laba carruur waa la dhimatay inta kale waa usoo hartay waa soo baxeen waa soo baxeen waxay yimaadeen meel budaruunta la yiraha yimaadeen maarata meesha hoogii ku rakabteen meeshay naga soo duqeen waxay ku duqeenayeen siday u barkacaan maaragtay dadka siday u barkacaan u duqeenayeen in laga barkaca calaashaan sidoo kale mid ka mid a dadka deegaanka ah ayaa ka warramay duqeymaha ay shisheeyaha ku garaaceen deegaankooda dadka dhintay waxa waaye hal habar weynaa ku jirto oo wax dhashiyaa ku jirto wixii kale saqiira waa yaryar oo hadda usoo koraayo waay dhibaatadii xubleen oo hayaan habeen iyo maalin malag hurdo markiisaan oo kale ay soo bilaabaan dhibkooda yaalo
marka laga soo tago dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay waxaa sidoo kale duqeymahan ay shisheeyaha iyo ciidamada dowladda federaalka ku garaaceen deegaanka siigaale ku dhintay xoolo badan waxaana ku burburay masaajid iyo ugu yaraan saddex guri sida ay sheegeen dadka deegaanka ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ayaa ku caan baxay dhibaataynta dadka shacabka ah ee ku nool goobaha ay ku sugan yihiin iyo kuwa ka agdhow waxaana sidaan oo kale duqeymo ay hore u geysteen ku dhintay dad badan oo shacab ah askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho wararka naga soo gaaraya deegaanka ceelasha biyaha ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ku waramaya in ciidamo ka tirsan shabaabul mujaahidiin ay howlgal gaara ka fuliyeen deegaanka ceelasha biyaha waxaana ay ku dileen askari ka tirsanaa dowladda federaalka oo lagu magacaabi jiray maxamed ibraahim qooley wuxuu ku dabafeelayaa tiro saraakiil askar iyo xubno ka tirsan dowladda federaalka oo toddobaadyadii lasoo dhaafay howlgallo gaara lagu khaarijiyey wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa dowra u soo gebagabaysay in ka badan boqol ruux oo muwaadiniin ka ah masaajidda degmooyinka wilaayada maxamed daahir cali sow ayaa ka waramaya dowladan oo loogu magac daray cabdullaahi ibnu ummi maktuum islamarkaana shicaarkeedu uu ahaa waman yucadim shacaa'ir allaahi fa innaha min taqwa alquluub ayaa loo soo gebagabeeyey in ka badan boqol ruux oo ka mid ah mu'adiniinta dhammaan masaajidda degmooyinka wilaayada culamaa udiin iyo mas-uuliyiinta ugu saraysa wilaayada ayaa ka soo qayb galay xiritaanka dowlada sheekh balle oo ka mid ah culimmadaasi ayaa goobta ka hadlay isagoo ku dheeraaday ahmiyadda aadaanka shaqadaa waxaa la doonaya walaalayaal oo laydiin macnaha laydiin taxfiisinaya oo abaalmarka laydin siinaya oo boqol nin ka badan jubbooyinka laysaga keenaya meel kasta macnaha inaad ku fadhidaan qiimo weyn islaamka shaqo adag inaad u haysaan shaqada inaad ilaalisaan waa shaqo aad alla darti u haysa weeyaan wamaa umiruu ilaa liyacbudu allaha mukhlisiina lahu diin lama amrin dadka inay wa ilaahay diinkiisa u khaalis yeelaan mooyaane shaqadaani waa shaqo la qabto midda ugu wanaagsan weeyaan waaliga jubbooyinka oo goobjoog ka ahaa munaasabadda gebagabada u ahayd dowlada ayaa mu'adiniinta dareensiiyey mas-uuliyadda saaran annaga awaamirta aan bixino haddaan maamul nahay waxaa naga xoog badan awaamirta ay bixiyeen mu'aadiniinta ragga shaqadaan u dirsanno ayagoo shaqada ku jira hadday mu'aadiniintu aadaanaan halkaasi shaqada uga tegaya waa la addimuu ku leeyahay halkaasuu weyse qaadanaya oo isku diyaarinaya salaad shaqadaas marka aad haysaan akhyaaray waa shaqo aad iyo aad u ballaaran waa khidmad ilaahay subxaanah wa tacaala aada u haysaan waa waxa weeyaan waxaad tihiin shaqaale ilaahay waxaad tihiin waxa weeye dad ilaahay subxaanah wa tacaala ku raaligelinaya camalka ay hayaan waa shaqadii waxa weeye ambiyada sheekh maxamed abuu cabdallah waxa uu docda kale ka hadlay sifooyinka laga rabo mu'adinka sifooyinka laga rabo qofka mu'adinkaa awalan inuusan ajar ku dalban shaqadiisa ikhlaas ilahay dartii ay noqon waxaa kaloo laga rabaa inuu wax uu qofkaas daahir uu yahay labadii xadad baa waxa weeyaan uu daahir ka yahay daahiran min alxadatayn waxaa laga rabaa inuu markuu aadaamayo mustaqbila alqibla qiblada inuu qaabilo mu'adinka waa inuu waxa weye iltifaat sameeyaa oo waxa weye dhanka bidix iyo dhanka midig xaya cala asalaa xaya cala alfalaax dhanka bidixda iyo dhanka midigta waa inuu jeestaa qofka mu'adinka waxaa la rabaa inuu an yarfac sawtahu binnidaa markuu waxa weeyaan dadka uu aadaanka ugu dhawaaqayo inuu cad dheer uu ku dhawaaqo ha arixna yaa bilaal sidii raggii saxaabada ee ku tartamayey aadaanka markii dambena nabiga waxa weye u amray kan waxa weye ugu cod fiican kaasaa la qaatay waaliga ayaa sidoo kale soo jeediyey in la nooleeyo oo la camiro masaajidda qof walba in masaajidka dariskiisa laa inuu nooleeyo ayaan ummadda kula dardaarmaya la nooleeyo jamaacadiisa la nooleeyo nadaafadiisa la nooleeyo duruustiisa la nooleeyo iqaamadiisa iyo aadaanka la nooleeyo la nooleeyo waxa weeyaan dadka macnaha waxa weye imaamnimada la nooleeyo ayaan dardaarmaya ilaahay guryahan oo dhan ilaahay wadanka ma laha adduunkan guryaha ilaahay waxa weeye waa masaajidda soo maha guryahanaga haddaan camirno oo masaajidda ilaahay aan dayacno xaggeen u soconna akhyaaray wallaahi halaag baan u soconnaa wallahi maalintaas halaag noo bilowda ahawa dadkii u tartami jiray aadaanka xaggee aadeen ahawa dadkii waxaw khayrka u tartami jiray xaggee aadeen qaar ka mid a raggii dowladda loo soo gebagabeeyey ayaa la hadlay warbaahinta iyagoo ka sheekeeyey waxyaabaha ay ku qaateen dowladan magacayga aadan cabdi ibraahim masaajidka salaaxudiin ayaan mu'adinka salaaxudiin al ayuubi xaafadda hodan waxyaabaha lagu qaatay waxaa ka mid a alwalaa walbaraa alamaana fadlu laadaan waxaa kaloo ku qaadanay tasiixu laadaan aadan maxamed aadan masaajidka nusooda masjid ulxunayn waa kayaal degmada saakow dowlanin heli dowladaas oo nin sootay hal todobaad oona kashaal qaadanay maxdarooyin oo aad u qiimo badan maxdarooyinkaasi qaybtee koowaad ee ku hadalaasay in ammaanada laga ilaali muslimiinta si kastaba ha ahaatee mu'adiniinta masaajidda wilaayaadka islaamiga ah ayaa loo qabtaa dowrooyin kala duwan khilaaf soo kale dhexgalay kawaanleyda muqdisho iyo dulaalada ayaa sabab u noqday inuu sare u kaco qiimaha la iibiyo kalluunka iyadoona hilibka geela la waayey mahad cubayd ayaa ka waramaya waxaa sare u kac xoogan ku yimid qiimaha markii hore la iibin jiray hilibka kalluunka kadib markii kawaanada hilibka ee magaalada muqdisho laga waayay hilibka geela waayitaanka hilibka geela ayaa loo sababeeyey khilaaf soo kala dhex galay dadkii laga iibin jiray geela iyo kawaanleyda geela qalaa arrintan oo soo ifbaxday maalintii shalay ayaa waxay sababtay in la qaaliyeeyo hilibkii kalluunka maadaama uu galay booskii hilibka geela qaar ka mid ah ganacsatada iibiye kalluunka ayaa ka warramaya sare u kaca ku yimid qiimaha kalluunka warniyahow malaa'ygii xilliga hadda aan ku jirno waa xilligii kuleelka oo maarsida oo malaaga la heli lahaa waaye balowlaa biryaal ay ka sii dhiman yihiin ayadoo malaagii hadda bilaaw ay noo tahay suuqii weynaa ee hilibkii geelka laga cunaayey aa waxaa dhacdaba geelkiiba inuu iska dhunto alloor khadka waxaa noo soo galeen raggii oo waxaa noo soo galeen hilib geelka cuni jiri wallaahi suuqii sarafkaciyo malaayigii korow sii aaday malaayiga wuu qaaliyoobay horta malaayyari waa jirtaa badda iyadoo malaayyari jirto ayaa haddana waxaa jiraa shidaalkii ayaa haddana ku sara kacay doonyihi marka malaayiga wuxuu la qaaliyoobay shidaalkii oo sara kacay baddii oo dabeelo ku jiraan oo dabeelo jiraan ayuu saas noogu kacay malaayiga annaga jidadkii aa naga xiran jidka dhinaca maxkamadda xego gobolkana wuu naga xiran yahay oo shacab kama soo geli karo mooto kama soo geli karto oo kawaankii waa go'doonsan yahayba sicir barar baahsan ayaa ka jira guud ahaan dalka kaasoo saameeyey nolol maalmeedkii bulshada waxaana qaaliyoobay maciishadii oo dhan jamciyadda samafalka al ixsaan ayaa in ku dhow boqol qoys oo masaakiin ah raashiin lagu qaybisay deegaano hoostaga degmada barawe ee shabeellaha hoose cali aadan ayaa ka waramaya
guddiga gurmudka abaaraha iyo jamciyadda al-xisaan oo iskaashanaya ayaa soo gebagabeeyey wejigii labaad ee raashin qaybintii ka socotay gobolka shabeellada hoose iyagoona ka qaybiyey deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka gurmudka oo qaatay ku dhowaad toban cisho ayaa laga bilaabay deegaanka gorgaal oo hoostaga degmada qoryooley waxaana xigay degmada kuntuwaarey deegaanka buuluwarmo iyo dhaayiney oo hoostaga kuntuwaarey waxaana sidoo kale laga qaybiyey deegaanka ilimey iyo farsooley oo hoostaga degmada toorotorow guud ahaan goobahaas dadka raashiinka loogu qaybiyey waxay gaarayaan kun iyo laba qoys ugu dambayntii jamciyadda alxisaan ayaa raashin qaybinta kusoo gebagabaysay deegaano hoostaga degmada baraawo oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose saddex boqoloo qoys ayaa raashiin loogu qaybiyey deegaanka maringubaay boqol sagaashan iyo lix ruuxna waxaa loogu qaybiyey deegaanka garasweyne halka saddex boqol labaatan iyo afar ruuxna loogu qaybiyey dowdheer guud ahaan qoysaska markii la isku darana waa siddeed boqol iyo labaatan qoys waa kuwan qaar ka mid ah dadkii raashinka la siiyey oo soo dhoweeyey gurmadka ay ka heleen jamciyadda alixsaan waa nala siiyey waa haysannaa marka jamciyaddu kheyr allaha siiyo cadowga allah ka jebiyey gaalada allah ka jebiyo kheyr ilibaan allah siiyo intaasaan ugu ducaynaynaa mirigwaa la dhahaa hoolo ma jiro wada lafafulaha abaaraa nigu dhacday wax kale ma jiro adiga marka nin xooliley ee maad ahayd marka hore markii hore haa xoolihii markaadda maxaa kaaga haray wal ma haran abir raashin waaliisii maanta farax farxaa liya maanta waa faraxsannahay si kastaba ha ahaatee guddiga gurmadka abaaraha ayaa weli raashin qaybin ka wada qaybo badan oo ka tirsan gobollada dalka soomaaliya warkan dhegaystayaal saaka wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqaan dowladda kenya ayaa xirtay ku dhowaad saddex boqol oo rag ah kadib tacadii lagula kacay haweenay darawalladahayd saacadii lasoo dhaafay gudaha waddanka kenya waxa ay ciidamada booliiska ka wadeen qabqabasho aan xad lahayn kuwaasoo lagu qabtay ku dhowaad saddex boqol oo rag ah waxay sidoo kale ciidamada booliiska soo qabqabteen in ka badan sagaal boqol oo mootooyin ah qabqabashada darawallada lagula kacay ayaa waxay timid ka gadaal markii baraha internetka gaar ahaan qaybta ay bulshada ku wada xiriirto lagu faafiyey muuqaal laga duubay haweenay kenyaati ahayd oo ay faraxumeynayaan rag badan oo darawallo ah dadka kenyaanka ah ayaa arrintan waxa ay ka muujiyeen caro daran iyadoona dibadbax looga soo horjeeda arrintaas ay ka dhaceen magaalooyin ka tirsan dalka kenya warkii subaxnimo dhegaystayaal saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa